waana wanaagsan dhegaystayaal dhammaantiinba barnaamijka caweyska washington ee toddobaadkan waxaan guud ahaan ku soo qaadanaynaa taariikh kooban oo ku saabsan abwaan cali sugule cigaal oo ku magac dheeraa dun carbeed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada saariqa ee isutagga imaaraadka carabta taariikhda iyo nooca suugaaneed ee uu lahaa abwaanka ayaan si gaar ah ugu eegi doonaa barnaamijkan caweyska washington dadkay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay abwaan cali sugulle ee sida weyn ah u yaqaanay ilaa iyo yaraantiisii iyo markii uu bilaabay curinta suugaanta waxaa ka mid ah abwaan axmed saleymaan bidde cali sugulle horta wuxuu ku dhashay allah u naxariista isagii mudane axmed waxay dhintayba magaalada oodweyne gobolka daadmareed waxaanu ku tacliin qaatay iskuulka sheekh iskuulka sheekhna waxay ahayd meeshii ardaydu yidhaahdeen waa fidmawale macalimiinta ka ashkateeyeen gaaladii soomaalia dabeedna iskuulkii laga saaray dabeedna kii heesaya lahaa saaxiibada yowntay sababteen siduuduma ila qaad weyde halkaasuu horta cali sugulle ka soo bilaabay cali sugulle wuxuu u shaqayn jiray fitineriga hanaanada xoolaha dabadeedna kun iyo sagaal boqol iyo lix iyo kontonkii markii walaalaha hargeysa lasoo aasaasay aasaaskooda soo muuqday ase kala maqmaqaan oo kolba qaar transfer ku yimaadaan oo cabdilaahi qarshe iyo xuseen abufaarax ilaahi u ahaayeen xarunta hargeysa fooqii ilmo jibriil ee dheeraa ay u fadhiisan jireen ayaa halkaa cali sugulle uu loo dhiibay beer laydhaaho boltry farm waa xira digaag daryeelka iyo dhaqaalaha digaaga lagu tusaayo dadka dabeedna waxaa la sameeyey halkaas beertaas mandheeraa laga sameeyey boliiska iskuulka weyn ahaa b t s la odhan jiray bolice training school oo tacliim badnaa taarwalayaasha bigilwalayaasha administrationka looga waxaa lagu baran jiray breedka ciyaarsiis ayaa garabkiisa laga sameeyey iyo jeelka dhexdooda ayaa beertaa laga sameeye cali sugulla loo dhibo fitinarigay ahayd markaas cali sugulle wuxuu sameeyey maxaabiis baa loo keenaa oo la shaqeysa iyo askar oo meesha hagaajisa oo beertas hagaajisa oo digaaga meel u samaysa oo wax banjarafaday ku qodaan maxaabiistaasi askartuna way ilaalisa way dhowrta halkaa cali sugulle dabeedna riwaayad buu ka sameeyey leeraado ii dhiib u dhiib dareenka suugaaneed ee abwaan cali sugulle waxa uu ahaa mid soo bilowday xilligii ay guud ahaan soomaalida u halgamaysay xornimadoonka abwaan axmed salebaan bidde waxa uu sidoo kale ka sheekaynayaa halkii uu abwaanka ka bilaabay sugaantiisa gumaysadiidka ahayd waxaa imanayay nin la odhan jiray lord hebel baa la odhan jiray markaasoo u bixiyeen lord falash markaas loodkaa imanaya ingiriiska ee kalooniyada ka socday ingiriis ee reer boqortooyada ka tirsaa ka tirsanaa ayuu dareenkiisa qabay oo markaasuu yidhi ninkaasi ha laga hortago oo hala tuso markaasuu wuxuu maxaabiistii u sameeyey riwaayad laydhahaa ii dhiib u dhiib askartana wuu khaldaya maxaabiistina waxbuu fahamsiinaya riwaayaddiina wuu dhigaya halkaasuu leeyahay godadka qodo masarabada qaato mandariqa qaato dhulka qodo oo ku dhufta oo ku dhaqsado ii dhiib ii dhiib u dhiib kaa u dhiib kana u dhiib kaa kale u dhiib adna u dhiib aniga ii dhiib ii dhiib u dhiib waar maxaad cali sugulow gumaysiku ha dhoofe u dhiib dhulkeennu ha xoroobe u dhiib aan dhaqsanne u dhiib waaryaah cali sugulow waxaanaad leedahay maxaabiista aad ugu sheekenays waa maxay yaa askartu ilaaasuudha allah sigaarka markaan dara waa masaakiina xabad ila waa xidhan yihiin xabad sigaar markaan dadka xabad sigaara u shido ayaan leeyahay haska kale ka laacane kolkaasaan leeyahay u dhiib sigaarka u dhiib ha ku dhuftee u dhiib adna kaa kale u dhiib war adiguna ii dhiib isagana u dhiib ii dhiib u dhiib matarada ku dhufo u dhiib gumaysigu ha dhoofe u dhiib dhulkeena ha xoroobe u dhiib aan dhaqsane u dhiib ii dhiib u dhiib ruwaadaasuu dhigay tiina shaqadii waxaan filayaa in lagaga eryabaya filaya intaa ugama harin abwaan cali sugulle la dagaalanka gumaysigii haystay dhulka soomaalida oo waxaa marba marka ka dambaysa isa soo tarayey sugaanta heeryadiidka ah ee uu abwaanka tirinayey kuwa laga xusi karana waxaa ka mid ah heesta ayaa ila gembiya gumaysiga oo uu abwaan axmed salebaan bidde weli xusuusto eryadii ku jiray heestaasi gunyada loodu u garaa daranta gaajiya ma ogolo raad gelina haddaan loo gunaynin looma galo jada weylka way gardiida gadoodaado geeska rogata gumaadna wixii ka galabsaday gambadiiyo dumarkaa garayska xidha guntiga raggu isku geysin jiray ayaa guulahay gargaaraayo iyo gubannimada garanayo iyo ila dambeeya gumaysiga abwaan axmed salebaan bidee oo ka hadlayey xusuusta ah abwaanka iyo waxa sida weyn loogu xusuusan karo ayaa markiiba yidhi dee taa ilaahayba miyuu u waayay ilaahayba ma waayin dee taas waxaa ka mid ahaa dee dharaartii walaalkay loo dhisayeen hortii dhashay soo ma soo dhicin markaanu xamar israacnay calan soomaaliyeedna somalilan baa dee ku horreysay waxa dhulka ku taaga waa kiina ibraahim cigaal soo saxeexay iyo colkii la socday odayaashuna hawsha ay soo dhislaayeen ay u direen calisuuna markii la israacay dee heestii isagu wuxuu kaga qayb galay dharaartii walaalkay loo dhisayey een hortii dhashay soo ma soo dhicin haddaba aan qaar idinka maqashiiyo heestaasi uuna soo xusuusiyey abwaan axmed salebaan bidde ee uu sameeyey allahu naxariistay abwaan cali sugulle cigaal taas oo uu qaaday maxamed suleymaan jibeec
caalanka didbaysawmaadahan baqay sidaan dhuufahan ahayo dhiigahay qaraanka dhow hursanaye daara harsan asagay dhinac galayaan ku dherarsadaysow maasoo dhicine
allahu naxariistay abwaan cali sugulle cigaal waxa uu ka mid ahaa asaasayaashii kooxdii walaalaha hargeysa ee markii dambena ay sida weyn isugu milmeen hobolladii waaberi ee ka dhisnaa magaalada muqdisho taas oo laga dhaxlay fan soomaaliyeed oo si weyn u hana qaaday fanaaniintii u horreysay ay ku kulmeen magaalada muqdisho ee ay wadashaqaynta faneedna dhex martay waxaa ka mid ah fanaanka caankaa ee axmed naaji sacad waxa uu ka sheekaynayaa dareenkii uu kala kulmay markii ay is arkeen allah u naxariistay abwaan cali sugulle cali shugule dolcadeed isaga fanka igaga horeeyey walaalaha walaala hargeysa ay ahaan jireen oo koox la yidhaaho walaala hargeysa oo xamar kow nagu yimid buu ku jiray soo riwaayad wado oo kooxna wato isaga iyo iyo cabdullaahi qarshe iyo rag badan oo fanaaniin oo hadda allahu naxariistee badi way geeriyoodeen marka cali shugule wuxuu ahaa nin abwaan abwaan oo qadabin iyo qiimale oo mudan buu ahaa faraku tiris waaye isla markii markaad tidaahayd waxaan ka sheekay isla markii ayuu adigoo meesha taagan ayuu soo aan fikirin ayuu kule qalin qaado halkaa ka wad waxaad joogta waxaa waxaad tidaahayd iyo heesasa uu ii dhiibi jiray laxan baanu usaa ansaari jiray heesaha qaar oo asaga sameeyey erayada xataa markuu sameeyo xataa laxniga uu kusoo bilaabayaa asaa bilaabaya laxniga xataa laxnigana waa wuu ku fiicnaa markaasaa aniga music saari jiray oon hagaajin jiray teembada iyo durbaanka iyo music saraacan jiray waxaa jira heeso badan oo intooda badan waddani ah oo si weyn loogu xusuusanayo allaha u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal hase ahaatee axmed naaji ayaan isagu ka labalabayn tan uu ku xusuusto abwaan cali sugulle heesaha waxaa ka mid ah oo cali sugulle oo caanka ah waabaa baryay bilicsan arooryo baxsan maalin boqolan waabaa baryay bilicsan arooryo baxsan maan allaa buludbe maan
Thank you.
marka haddaba laga soo tago heestaasi fanaanka axmed naaji sacaad waxa uu weli xusuustaa markii uu abwaanku samaynayey heese kaloo fara badan oo dareen badanna ku reebay dadka soomaalida ah maxaa taqaan tulontuloonto kuftay dhacday maxaa taqaan waxaa waxaasoo dhan asaa sameeyey inanta raayon qabiilada uron isu tagnaa inanta raayon qabiilada uron isu tagnaan tala ku goyno lo taagiciye tala ku goyno lo taagiciye maxaa taqaan dowiya weya lagu tisbaade maxaa taqaan dowiya weya lagu tisbaade maxaa taqaan laloo tartamaya maxaa taqaan turuntu raaco kuftay ayaa taqaan sallabta waydo dhacday ayaa taqaan turuntu raaco kuftay ayaa taqaan sallabta waydo dhacday ayaa taqaan saladi sheegto luntay ayaa taqaan wada shaqayntii iyo wada jooggii joogtada ahaa ee allah u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal iyo fanaanka axmed naaji waxaa ka dhashay suugaan murti weyn leh oo raadna ku yeelatay dareenka dadka soomaalida ah ee suugaanta daneeya axmed naaji oo iiga sheekaynayay wada shaqayntii isaga iyo abwaan cali sugulle ayaa tusaale u soo qaatay heesta guurba'ay iyo sida ay ku timid walaalaha iga jabuuti ayaa heesta qaaday markaas waxaan heesta dhexdigeed waa dhaqan jab waxaa kasoo jeedaa walaalaha iga jabuuti markaasaan bedelnayo xamar wax waa taqaan dareenka iyaga fanaaniinta waxay hadba gudbinayaan dareenka shacbiga waxyaamahaas waxaa jiri gabdhihii yaada guursan waayey arooskii aa yaraaday oo gabdhihii baa yani waxaan rabnay inaan waanino gabdhihii guurkii baa yaraaday markaasaan waxaan aniga xad isugulle ayaan isku nimid erayada adaa isagaa sameeyey gabdhihii waxay leeyihiin raggii godol bay noqdeen iyagaa goobta xuna dhigay gabadhtii walba waa aroos gebdhis uma baahane gabdhey shimbir bay tuntaan guurkii sida geed ma dhalay gayaankii miyuu gablanay gabdhihii waxay leeyihin geliya lacag baan rabnaa gacmaha kaa suri lahayn buqunta kaan gashan lahayn guntiina xariira iyo galbasaanaan la iibsan karin gogolaan weligeed la arag kolkii ay guddoonsadeen sidaasaa guurkii ku ba'ay gaalida baalida haween geed baa loo fadhiisan jiray markii rab in la guursado markii hore gaalida baalida haween geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabaadkii la qaadan jiray ee guurkii sida geed madhalay dagaalkii miyuu gabdamay gaarida baarida haween gaarida baarida haween geed baa loo fadhiisan jiray geed baa loo fadhiisan jiray inta loo gogol dhigtaa gabbaatii la qaadan jiray guurkii sida geed ma dhalay gayaankii miyuu gablamaa markaan heesaan samaynaynay gabdhihiina waxaan waxaan leenahay waxaasay rabaan raggiina golooday noqdeen marka waxaan markaan heesta oon qorin waxaa leey abwaan cali sidule marka dambe waxaan kusoo gabagabaynaa raggii goxashay qabaan gabdhihiina way cabanayaan iyo maadologtaa iskale gefkaas xagguu ka yimid dadweynow gartooda naqa dadkii baanu soo gudbinaynaa anagii waxaan eedii baan iska dheerayniyo waxaan bal idinka dadweynow gartooda naqa
raggii goxashay qabaa alla raggii goxashay qabaa rabbihii way cabanayaan rabbihi way cabaanayaan iyamaa godobnaa iskale jebkaasu xagguu ka yimi dadweynu gaboodina
waxaan dhegaystayaal weli bartanka uga jirnaa barnaamijkan gaarka ah ee ay v o a ugu tala gashay inay ku xusto taariikhda iyo sugaanta allah u naxariistay abwaankii weynaa ee soomaaliyeed ee cali sugulle cigaalo dun carbeed oo toddobaadkan ku geeriyooday magaalada shaarikha ee sutagga imaaraadka carabta dadka soomaalida ah ee sida weyn u faaqida suugaanta waxa ay rumaysan yihiin in suugaanta allah u naxariistay abwaan cali sugulle cigaal ay ahayd nooc gaar ah oo ka duwan kuwa abwaanada kale ee soomaaliyeed rashiid xaaji cabdulaahi oo garweyne ku magac dheer ayaa iga warramay nooca ay ahayd suugaanta abwaan cali sugulle cali sugulle waxaan odhan karaa isaga iyo suugaantiisuba waxa weeye waa wax gooniya waxa weeye waa cabqariyad ama genius abwaan gaar ahaantiisa meel u taagan oo aanad cid alla cidaad barbar dhigi kartaaba aanay jirin taa kama wado cid walba wuu ka sarreeyaa ee meel laakiin gooninimada iyada lafteeda ayaa waxay leedahay qiimo gaara iyo dhadhan gaara iyo qurux gaara bay leedahay masalan waxa weeye u fiirso cali sugulle sugaantiisu waxay leedahay luqad gaaraho ay ku hadasho waa af dhow erayo dhow cid waliba garanayso iyo waxay kaloo leedahay jaandhac ridib fudud oo dhegta si sahlan ugu dhaco oo dabeetana si deg dega loo qabto qof mutacalima midaan mutacallim ahayn ku reer miyiya ku reer magaala kuwa muxuu ahaye suuqooda halkaas ka xamaalaan iyo cid waliba intay qabsato ayay fahmi og tahay markuu yidhahdo dad iyo dhagax layskuma dhuftee kala dhawraay u fiirso siday u fudud yihiin ereyadu waa dad iyo dhagax meel dhow buu ka sidan uga soo qabanaya afqalaad aqoontu miyaa soo arki maysid nin lagu seexdow ha seexan intaasoo keliya haddaad qaadato nin lagu seexdow ha seexan waa ereyo dhow oo qof waliba ay dhegtiisu markiiba haleelayso ayna qabanayso laakiin haddana mugga murtida ku jirta aad buu u wen yahay qof kasta oo xil saaran yahay xilna waxa weeye wayna wada saaran yahay ama qoyskaagu kaa saaran yahay ubadkaagu kaa saaran yahay bulshadaadu kaa saaran yahay meeshaad ka shaqaysiiyo musaxilka kaa saaran iyo shaqadaad haysuu kaa saaran yahay madaxnimadaad cidaad u madax tahay buu kaa saaran yahay adduunkan aynu ku noolahay iyo degaanka ayuu kaa saaran yahay noolaha ilaahay abuuray buu xil kaa saaran yahay haddaad bini aadam tahay marka cali sugulle waa kaa sugaantiisu waa taa fanaanada caanka ee soomaaliyeed ee hibe maxamed hudoon hibe nuura waxa ay ka mid tahay fanaaniinta ay soo wada shaqeeyeen allah u naxariistay abwaan cali sugulle inkastoo aanay hibo nasiib u yeelanin inay qaado qaar badan oo ka mid ah heesaha uu sameeyey abwaan cali sugulle haddana waxa ay nasiib u yeelatay inay qaar ka dhadhamiso midhaha abwaan cali sugulle hibe nuura waxay iga warrantay heesaha abwaanka kuwa iyada ay qaado gaar ahaan markii ay bartamihii sagaashamaadkii ku kulmeen waddanka isutagga imaaraadka carabta oo uu haddana ku geeriyooday abwaanka markii saddex sano miyo dagaalkeenu sooda mise shan sano meelaha ayaa qunsulkii markaa joogay cabdullaahi xirsi oo la kaashday dawladda imaaraadka ayaa meel walba fanaaniinta isaga yeeshe iskaga timi hase yeeshee dee dhammaan lama wada iman karin wakti adag bayd oo dagaalka inagu socdo intii iman kartay baan kamid ahaaya timi ujeedada isumaatinkiina markaa muxuu ahaa hibo baaqina nuu dira ummadda soomaalida in dagaalka la joojiyo waxay ahayd dagaalka joojiyo waa dagaalku markuu ugu xumaa shan iyo sagaashankii waa gartay marka heesihii markaa halkaa lagu sameeyey kaalintii adiga kaaga soo aaday ee abwaanaduna ay sameeyeen gaar ahaan cali sugulle uu sameeyey maxaa ka xusi kartaa hiboy oad ku xusuusataa waxaan ka xusi karaa horta fanaaniintii meesha ka heesaysay waxaa kamid ahaa allah u naxariistee axmed rabsha allah u naxariistee faatimo qaasin allah iska daaye cabdillaahi hanuuniye allah iska daaye aamina camaari waanu badnayn muskiistayaasha tumaya waxaa kamid ahaa macalow waxaa kamid ahaa sharka noole xasan shariif waa la dhannaa anigu markaa waxaa nasiib u yeeshay baydkii ugu cuslaa inaan helo magaciisa ku jira sugaanta markaa meesha lagu qaadayo amaba heesihii meesha lagu qaadayo isagaa sameeyey miya allah u naxariistay abwaan cali sugulle ha isagaa sameeyey haye maxaa kamid ahaa beydka kaaga soo aaday muxuu ahaa waxa igaga soo aaday beydkii ugu cuslaaba aniga igu soo aaday abwaanada aabbayaashii ahaay oo dhan magacyadooda ku jiraan markaa waxaan ka bilaabayay codkiisii aan ku hadallay cali sugulle wuxuu yidhi aku nacabkay ma u jabay col ma mooday gacalkay nafla caarigaygii irsila maxay dhigay waa halkuu joogo adkayga ladhe xasan muumin waa xasan sheekh muumin cabdillahi alkarshe googa cabdi maxamed cigale farewno googa cadkayga xuseen faarax cabdi maxamed googa cabdilla raage cigale colaad iyo abaarkow dhe caana iyo nabad laba dhe hadba kii aad cugateed calooshaada gelisaa caadilkaa caqbalayahay codsiguyuu ku seegin heesbaroor badana bay ahayd oo maaragtay inaan yani inagu isbaabinay oon isde cirbaa isjaray iyo iyay muujinaysa colaad iyo abaarkow dhe caano iyo nabad nabadhe Hadba si hadba aad si aad codato.
ogateed calooshaada gelisaa caadil kaa caqbalaya codsigayuu ku sheegin dadaalkaa la joojiyo markaa murtida waxay ahayd ilaahay waxaad weydiisatuu ku siinaya markaa dagaalka Haa, joojiyeysa walaal baad ilaahay barideene haddana nabad barya bahayd ujeedadu wow markaa ma jirtaa heese kale abwaanka uu sameeyey oo adigu aad qaada hibo haa horta anigu gu- gufaacooyinkiisii ugu waaweynaa markuu heesaa boqolaalkaa tirinayay magool iyo maxamed axmed iyo baa ka faa'iidaystay laakiin anigu dhamaad dhamaadkii baan soo gaadhay uu dee fanaankula business ka noqday uu waxaaba faraha ka yar qaad qaaday marka heestii taa iiga horreysay waxay ahayd wuxuu yihi had iyo jeer rag horseeda baa doorataa hawraarta xilkaaga aada huwisaa ninkii koodiya ninkii ku hantaba waxa uu halku dhegay inaad hubsatee ma harin hadal lays yidhaahdae hubsiinoo hal baa la siistaa hondolaha waanadaa hareerta martoo hoos iyo sare wuxuugu sheegay heble haddaanay wax maqal hidaba ulahayn hooyay murtidaydii heega dhacdee ma harin hadal lays yidhaahdae hubsiina hal baa la siistaa ilaahay jannada ha ka waraabiyo awaananan la iloobi karin taariikhdu xusi doonto boqolaalka iyo kumayaalka sane ee soo socda ayaa erayadii halkii dhegi ka tegay jirayaan cali sugulle way waxaan tacsi u dirayaa horena waan ugu diray haddana waan lamaanaysanayaa ilaahay wax inuu in- ilowsiiyo walaalihii awlaadiisii faamiligiisii iyo dhammaan ummadda soomaaliyeed isagana jannada geeyey guud ahaan bahda laanta afka soomaaliga ee v o a meel kasta ay joogaan waxay ka tacsiileynayaan geerida ku timid abwaankii weynaa ee soomaaliyeed allahu naxariistay cali sugulle cigaala dun carbeed barnaamijkan cawayska washington ee caawa oo aan ugu talagalnay inaanu isku xusuusino sugaanta mugga weyn leh ee uu ka tegey abwaan cali sugulle waxaan ku soo xirayaa heesta afqalaad oo ka mid ah heesaha sida weyn loogu xusuusto ee uu sameeyey abwaanka inta aan mar kale kulmayno waxaan dhammaan dhegaystayaasha uga tegayaa sidaas iyo nabadgelyo
abaar iyo oodal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulme abaar iyo oodal baan ku jiraa amba noomadiyo manaan kulme wanasaydana heesu aw safaaya macaanayhooy afalaad aqoon dunniya maaye afalaad aqoon dunniya ogtahay aqoonta amahaysu masiye ma ma ogtahay aqoonta amahaysu masiye ma ogtahay aqoontan yaa shariifsan kara ma ogtahay aqoontan yaa isoo erjisa isheeg maxaa ku daran safaya macaani maxaa ku daran safaya macaani maya maya maya maya maahe waytuu qofka ay fadishaa ayaynala
aqoonta ama habaysuma siiyeen Maogtahay aqoonta abaalaysuma taarkiin.
ma ogtahay aqoonta miyaa la iibsan karaa Maya maya, ma ogtahay aqoonta miyaa la soo celisaa maya maya, maya waydu qosay dadisha. Ayaynala tahay annage waydu qosay dadisha. Ayaynala tahay annage maogtahay jimla ma abuura Sabe horo maran hakaya Ilays arayo ilminayo Sabe horo maran hakaya Ilays arayo ilminayo
ama kaa dhigayaa ardaydka dhamboowan la'aanoy iishaag maxaa kugu daran dhamboowan la'aanowle
أول بيتنا أول بايع معاني هوي أفلا تقول دنيا أفلا تقول دنيا ما أبتهي أقول كأما ليس مسيح ما أبتهي أقول كأما ليس مسيح ما أبتهي أقول دنيا لئيس سنكرا ما أبتهي أقول دنيا سوء الجسد
Thank you.
T-shirt, my hobby, Saturday, my